ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah khasaaraha dagaalkii ceelsaliine ayaa sii kordhay maadaama la helay xogta ciidamo hor leh oo dagaalka lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay waxaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dab xooggan ayaa ka kacay isbitaalka degmada burco oo ka mid ah dhulka uu ka taliyo maamulka somalilan barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta lagu falanqeeyey dagaaladii khasaaraha xooggan dheliyey ee ciidamada dowladda federaalka ah lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose arbacadii aan soo dhaafnay howl daweyne iyo indhafiiqis isugu jirta ayaa ka bilaabatay isbitaalka magaalada saako ee walaayada jubbooyinka jufo ka tirsan beesha gaaljecel ayaa nabadoon waxay ku calama saaratay deegaan u dhow magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sheegay in uu qorshaynayo in farmaajo uu geeyo magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan inta waa qodobadii warka u waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن khasaaraha ka dhashay dagaalkii ceelsaliina ayaa kordhay maadaama la helay xogta ciidamo hor leh oo dagaalka lagu dilay dhimashada dagaalka ceelsaliina ayaa iminka waxa ay maraysaa lixdan iyo shan askari wararkii horudhaca ahaa ee soo baxay waxa ay sheegayeen in kow iyo afartan askari dowladda federaalka halkaa looga dilay laakiin tiro aad u badan ayaa ku korortay askar hor leh ayaa ku dhimatay magaalada muqdisho halkaasoo dhaawacyo loogu qaaday halka kuwo kalena meedadkooda laga helay baadiyaha deegaanka ceelsaliine xarakada shabaab almujaahidiin ayaa subaxdii arbacadii aan soo dhaafnay waxa ay weerar xoogan kula jarmaaday saldhig ciidamada dowladda federaalka ee shisheeyuu tababaray ay ku leeyihiin deegaanka ceelsaliina ee duleedka magaalada marka halkaasna waxaa isku barkaday meedadka ciidamada dowladda federaalka ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah xasan cali khayre ayaa shalay isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho waxa uu ku booqday qaar ka mid a ciidamadooda oo dhaawacyo ka soo gaareen dagaalka ceelsaliine isku darka askarta dagaalka ceelsaliini lagu dilay iyo kuwo isla arbacadii lagu dilay la foole oo muqdisho iyo afgooye u dhexaysa iyo kuwo kaloo isla subaxaasi lagu dilay magaalada qoryooley ayaa waxay gaaraysaa boqol iyo laba askari tani waa dharbaaxo weyn oo ku dhacday dowladda federaalka ah waxaana xusid mudan intii dagaaladu ay socdeen in xarakada shabaab almujaahidiin ay gubtay gaadiid dagaal islamarkaasina saanad militari ay gacanta ku dhigtay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa xalay waxaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose askarigan ayaa ka mid ahaa ciidamada maraykanka uu tababaray ee danab loo yaqaano rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa askarigaasi dilka u geystay dilkana waxa uu sii kordhinayaa khasaaraha gaaray dowladda federaalka ah oo waayadan ay ku socdeen weerare kaga imaanayay dhanka xarakada shabaab almujaahidiin dab xooggan ayaa waxauu ka kacay isbitaalka degmada burco oo ka mid ah dhulka uu ka taliyo maamulka somalilan maxamed mudey axmed abuu muslim ayaa warkan faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa waxay sheegayaan in dab xooggan uu ka kacay isbitaalka guud ee magaalada dabkan ayaanan geysan khasaare nafeed balse wuxuu baabi'iyey qaybo ka mid ah dhismaha iyo qalabkii isbitaalka yiilay goobjoogayaal qayb ka ahaa gurmadka ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey dabkan waxa aynu joognaa goobtii dhakhtarkii isbitaalkii guud ee burco national burco hosbitaal oo gubanaya muddo laba saacadooda oo runtii qadar yahay ku dhaco dabkaasuu qabsaday waxaan halkan ku nimi gurmad fara badan dabka aanu xakamaynay oo aanu joojinay imuka aragtaan in lagu guulaystay baktiintiisii weliba meelaha halista ka gubtay halkii masiinadu yaalleen iyo halkii soolor taalley waa dabka waynu xakamaynay ilaahaa mahadle saaraha imanka oo la kala cadda aan qalab ahayn ma jiro wax nolol ma jiro noolaaya wixii aan qalab iyo material aan ahayn isbitaalkii guud ee gobolka tagdheer dab ka kacay insha allah bidibillaahi kariim ilaahay waa nagu guulaysiiyey inaanu dabino annagu intaasu baanu idiin sheegi doonaa inaanu ku guulaysanay goobtaanu joognay una soo gurmadnay waa markii afaraad oo uu bishaani gudaheeda dad ka kaco gobollada uu ka arrimiyo maamulka somalilan barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta waxaa lagu falanqeeyey dagaaladii khasaaraha xooggan dhaliyey ee ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday arbacadii lasoo dhaafay deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose hashim cabdinaasir ayaa ka waramaya sheekh cabdulilaah iyo sheekh cali katiin oo maanta marti ku ahaa barnaamijka diiradda jimcaha ayaa falanqeeyey weeraradii waaweynaa ee arbacadii ka kala dhacay ceelsaniini oo dhimashadiisu sii kortay islamarkaana gaartay lixdan iyo shan askari qoryooley oo lagu dilay shan kale oo ka tirsan dowladda federaalka iyo lafoole oo lagu dilay soddon iyo laba askari oo ka tirsan isla ciidamada dowladda federaalka ugu horreyn sheekh cabdulilaah ayaa isdultaagay dhacdooyinkaas waa jab aada u weyn oo soo gaadhay gaalada iyo ragga ay soo dirsadeen cumilada ah ee murtadiinta xagga muslimiintana waa guul maaragtay la taaban karo oo insha allahu tacala muslimiintu maaragtay usoo hoyatay ay ku farxayaan oo dad badan oo muslimiina ka farxinaysa weeyaan arrintu saasumaan ku qiimeyn karaa minaaxi caskari ma loo eego midda kale waxaa de walaaluhu maaragtay asbaab baa loo baahan yahay gaalada marka maaragtay dagaalku jiro asbaab waa in lala yimaado asbaabta maaragtay de waxaa ka mid a in la sugnaado waxaa ka mid a ilaahay maaragtay la isdhuldhigo oo dikriga la badiyo waxaa ka mid a daaca lala yimaado ilaahay la adeeco rasuulkiisa iyo amiirka dagaalka wadaba la adeeco wixii aan la iskhilaafin wixii maaragtay ku yima dhib ka yimaadana dagaalka yimaadana lagu sabro isla weyne iyo maaragtay isqaadqaadiyo waxaana laga fogaado insha allah walaaluhu intaas bay la yimaadeen waxay kaloo insha allah walaaluhu la yimaadeen oo meesha galay oo goobahaas galay waxa loo yaqaano cunsur mufaajaca mubaaqata oo ah kediska cunsurka kediska marka saddex baa lagu qiimeeya waxaa laleeyahay kedisku saddex buu noqon karaa waxay yidhahdaan mubaaqata almakaaniya iyo mubaaqata maxaa la zamaniya iyo mubaaqata silsilaax oo taktiiga qitaalka ah marka goorta la gelayo hadduusan adiga ku filan meel goorusan ku filan haddaad maaragtay geshid biidni illahi tacaala cunsurkaas guul weyn baa laga filaya inuu ka yimaado xarbigu siduu rasuulka noo sheegay waa khudca weeyaan gaalku meeluusan kaa filayn oo intaasoo dhufays baa kaa horeysa adigu eel saliilimaad matalan fadhidaa intaasoo xeraa kugu wareegsan laguma soo dhici karo isagoo isleh meeluusan ka filayn bay kaga imanaysaa wakti uusan filanayna waa lala helay maaragtay weerarka waa lagu qaaday labadaasba kulle cunsurba waxaan isleeyahay wallahu aclam door bay ka qaateen hasiimada ku dhacday nimanka kan muslimiintana guusha maaragtay u soo hoysay baan isleeyahay awalan waa qabla kulle shayn waxa wey ilaahay unbaa guusha bixiya ilahay baan guusha uga mahadinaynaa oo walaalaha gacantooda uu ku xaqiijiyey muslimiintuna ay ku farxeen intaa un baan ka odhan lahaa su-aashaas sheekh cali katiin ayaa dhankiisa sheegay in weerarkii kabiinka ahaa ee ka dhacay inta u dhexaysa lafoole iyo xaawo cabdi islamarkaana askarta iyo saraakiisha looga leeya dowladda federaalka oo soo bandhigayo fashilka ciidamada dowladda federaalka heesta runtii cadowgu waxaad dareemaysaa meesha dagaalka u soo gaaray magaaladii caasimaddaeed muqdisho meel u muuqata ayaa askartoodii lagu leynayaa gaadiidkoodii lagu gubayaa gurmad aysan u samayn karin xeryooyinkii ay ciidamada ku fogeeyeen taas marka waxay tusinaysaa runtii in laga guulaysta nimankaas oo khidadkii iyo qaarshihii ayagu ay dejiyeenna uu noqday waxaan waxba ka jirin waa makri iyo shirqool ay la damacsanayn dadka muslimiinta laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala makrigood wuu baabi'iyey wa makaruu makran wa makarnaa makran wahum laa yashcuruun fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim annaa damarnaahum ilaahay subxaanahu wa tacala waa damaariyey marka farmaajo maalmihii hore soo baxay waa kii habaqtuuta gashanayo iswaalayey laba sanaan kusoo gebangebaynaynaa waxa qababaacu ka dhacayay maanta waxay maraysaa meel muqdisho agteeda ah in ciidamadiisi iyo gurmad ah lagu baabi'iyo gaadiidkoodii looga gubo taasi marka waxay ku tusinaysaa meel ay amni ku haystaan iyo meel ay mari karaan iyo waddo ay si nabada ku mari karaan midna inaysan jirin oo meel kasta ay ku go'doonsan yihiin oo aysan isu gurman karin oo xeryaha isku muuqda aan la isku aadi karin marka waxay tusinaysaa wixii gaaladu ay wadeen iyo makrigoodii shirqoolkoodii allah subxaanahu wa tacaala bi-aydi lmujaahidiin uu ku fashiliyey oo maanta ay fashil taagan yihiinoo dhaqaaq kastoo ay sameeyaan bay ku khasaarayaan marka taasi waa ilaahay fadligii jalla jalaalu marka meeshaa wixii ka dhacay iyo raggii meeshaa looga laayay gaalada iyo murtadiinta wuxuu tusinayaa un dacfigooda iyo tabardaradooda iyo siday u liitaan iyo maanta siday maaragtay meel adag xaaladda uga marayso waata askartoodii booyaya kii dhaawacmay meel baa looga tegaya waa la tuurayaa wax niyada ma hayaan dagaalka si maaragtay qasab ah ayaa lagu soo gelinayaa kooxdii la soo gelinaya waa la xasuuqayaa taana ilaahay faldigi wey jala jalaaluh maalintii shalay ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo uu isbitaalka ku booqday askartii uga dhaawacantay weeraradii gobolka shabeellada hoose waxaana wejigiisa laga dheehanayay murugo badan sidoo kale habeenkii xalay waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka xilkii ka qaaday taliya ku-xigeenkii ciidamada dowladda federaalka sababo la xiriira khasaarihii badnaa ee ay ka dhaxleen weeraradii waaweynaa ee arbacadii howl daweyn iyo indhafiiqis isugu jirta ayaa ka bilaabatay isbitaalka magaalada saako ee walaayada jubbooyinka sida warkan uu ku eegayo maxamed cali aadan qof walba middan cagaarta laba xaba noocaasa ku jirto soomaa middan cagaarta waa xanuun baabiyey saddex waqti oo isticmaalaa halkan waa isbitaalka guud ee degmada saako ee wilaayada jubbooyinka saakay oo jimco aheed ayaa waxaan booqasho ku tagnay isbitaalka halkaasi oo ay ka socotay howlo indhafiiqis ah shaqada oo bilaabatay toddobadii subaxnimo ama halka saac ayaa waxaa indhaha loogu fiiqay dad tiradoodu ahayd soddon iyo toddoba ruux kuwaasi oo u badnaa dad da' ah waxaa inoo suurageli weysay inaan waraysanno dhakhtarka guud sababa la xidhiira mashquul badan oo uu ku jiray hase yeeshee waxaa inoo suura gashay inaan waraysi la yeelanno mid ka mid ah howlwadeennada isagoo ugu horreyn ka warbixinaya howsha ay qabteen wallaahi hoosha a qabane horta waxay ku eg tahay waa indho ma fahamtay indhahaasaa marka dhowr talalah dhowr talooyinay leeyihiin indhahaas marka talooyinka iyo dhakhtarka sancadiisa iyo daawooyinka intaba waa mid dadka uu faa'iido ah alxamdulilaah oo bina dadka la qalay beeshinka ama bukaanka la qalay hadduu dhakhtarka qalo oo taladii ka tago wax faa'iida ah ay keenaysa mala laakiin hadduu dhakhtarka qaliinkiisa iyo talada dhakhtarka qaabka oo u sheegay hadduu qaato waxaa muhiim ah oo xag allana ka rajaynaynaa oona sax ah in arag oo helayo qofkaas insha allah qaar ka mid ah dadkii indhaha loo fiiqay ayaa dhankooda ka warbixiyey dareenkooda waxaa ka mid ah ishii anbeelanaay xag ilaahayaa igu gargaarantay laakiin ay igu gargaaranoo ii fiiqaan isku mid maahan haddaan fiicanahay aragyayga haddaas caadi iyo hoosbaalli yahay dadka ayaga ilaahay subxaana qaadarkahay ishayday awal araggeeda la aad oo maanta ii fiiqay ilaahay subxaana qaadarkaa i yeela laakiin mahad weynaan u naqaa aamin cabdiroone indhaha ayaa laguu fiiqmiya haa hadda alxamdulilah wax ma u jeedaa haa ilaahay dakhaatiirta nabad i fiican allaha siiyo hooy magaca anua aa adaymaadey hooy cadday maaday bal ka waran indhafiiqa laguu sameeyey wax ma ku aragtaa adigu waa kooaya ani ma ii jeedaa haa bal dhakhaatiirtii arrintan kuu qabatay maxaa ugu ducaynay waa ku eedan kuu du'ay waxaa kale oo aan waraysannay qaar ka mid a ehelada dadkii bukaanka ahaa ee indhaha loo fiiqay cusmaan xuseen cali habaryartay waay habaryarta hooyadey waxaa loo keen indhaha in loo fiiqa indhihii waa loo fiiqay maasha allah araggeedii waa fiican yahay maasha allah waay sidii hore waxbaa ka duwan haa caadi waa arkay dhakhaatiirta waxaan u ducaynaynaa inuu ilaahay dembigooda dembi walkooda dhaafo maadaama adduqdan had waxaan wada muqdisho aan waday qarash badan waxyaala badan aan gabixi lahay wakhti badan aan gelin lahay hadda ilaahay fadligiis nasiibkayga waxaan ku helay fadhigaygii anoo fadhiyay gurigaygii haddana saan gurigayga u wadaa bismillaah alxamdulilaah magacayga waa xasan xaaji cali waxaana ka imaanay saragle waxaan waday maamo hooyaday ah oo indhaha loo fiiqahayey maasha allah isbitaalkana si aadaadna lagu soo dhoweeyey dadaal weynna waa nala siiyey alxamdulilaah maamada hadda waxana way aragtaa oo isheeda waa bannaanka failahi alxamdi mahaddaas allah iskale iyo baraarujinta ayna baraarujisay idaacadda alfurqaan iyo maamulka walaayaadka islaamka ee ku nool jubbooyinka baraarujinta ay nagu baraarujiyeen falilahi alxamdi haddana uma baahnin inaan hadda maanta aan u safarno meel kale iyo muqdisho iyo meel kale inaan aadno ma rabno falilahi alxamdi islaamkii baaba hadda annaga ilaahay mahaddiisa oo isku filnaashaan gaarnay filnaashadana allah iskale aad baan ugu mahadinaynaa waxaanu leenahay islaamka ilaahay ha u gargaaro annagana garab baan u nahay iyo hiil iyo hoona waa u taagannahay insha allah maasha allah hadda iyada okiyaalaheeda wadata oo socota markii horena qof wax arkaya ma ahaynoo dhagaxan iska ilaali baa la dhahaya ilaahayba ilaahay baan ilaahay baan u baryaynaa inuu ilaahay garabkooda galo horumar kale oo kan ka sii wanaagsanna oo inuu ilaahayna siiyo falilahi alxamd dadka xanuunkan laga daaweeyey oo u badnaa kuwo waayeela ah ayaa waxaan hordhignay howlwadeennada sababta keenta xanuunnada indhaha xanuunaha indhaha waxyaabo badana oo sabab ah nafaqadaraa keento qoraxdaa keento ma fahamtay barnaamijyada qaarna da'daa keento ma fahamtay marka waa xanuunaha inta badan waa sidaas adi weli xanuunada indhaha muxuugu dhaceen waa bini'aadana ay xanuunada indhaha way ku dhacaan ma fahamtay haddadaan ay ii jeedid ookiyaalaa wataa ookiyaalkaasoo ah mid arigayga fog saacidaayo marka bini'aadanoo dhan bini'aadanoo dhan xanuun indho waa qabanaa ha yaraado ha weynaado sida xanuunada kale oo la mid tahay indhaha hawsha ayaa ah mid weli socota mana ahan markii ugu horraysay oo sidaan oo kale howlo indhafiiqis ah laga sameeya degmada saakow iyadoo haatan ay ka faa'iidaysteen dad badan oo ka kala yimid tuulooyinka ku xeeran degmada iyo guud ahaan wilaayada jubbooyinka jufo ka tirsan beesha gaaljecel ayaa nabadoon ku caleema saartay deegaan u dhow magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka sida warkan uu ku eegayo cabdisamad cabdulaahi munaasabadanna oo ahayd mid ballaaran ayaa waxay ka dhacday mid ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada jilib ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxaana jufada ismaaciil aadan oo ka tirsan beesha gaaljecel ay ku dooratay nabadoon cusub oo beeshaas ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka sida ay sheegeen nabadoonnada munaasabadan ayaa waxaa laga jeediyey kelimado kala duwan kuwaasoo intooda badan ku socday nabadoonka cusub oo ay dooratay beesha ismaaciil aadan ugu horeyntii guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka jubbooyinka suldaan cabdiqani ayaa ka hadlay munaasabadda wuxuuna sheegay in golahooda odayaasha dhaqanka ay soo dhoweynayaan islamarkaana ay si wanaagsan ula shaqayn doonaan naqiibka cusub waana walaalkanna oo saaxiibkanna oo ehelkanna oo nagu soo biiray waan soo dhoweynaynaa waan ku faraxsanahay shaqadiisana maarta insha allah waxaan u rajaynaa ilahay u fududeeyo annagu koodayaal ahaan nuqab ahaan waan soo dhoweynaynaa waan la shaqaynaynaa naqiibkii hore oo runtii markuu mas-uuliyadda wareejinaya aad ugu faraxsanaa oo aad maarata u soo dhoweeyey naqiibka cusubna waan u ducaynaynaa in ilaahay khayr badan siiyo siduu usoo shaqeeyey ee mas-uuliyadda usoo gutay iyo sida wanaagsan ee farxadda leh ee uu u wareejiyey ee ula shaqaynayo u ballanqaaday in la shaqaynaya naqiibka cusub naqiib mas-uuliyaddani waa mas-uuliyad cusub waa mas-uuliyad culus oo laba af leh khayr iyo wanaag fara badan bay leedahay maarata culaysna way leedahay marka aas-aas waxaa u ah oo lagaga gudbaa taqwa allah iyo wasabr in ilaahay cabsidiisa lagu dadaalo lana safro la adkaysto dulqaad xilmi iyo maaragtay alla ku-xidhnaansho badan iyo deganaansho iyo maarata in dadka mas-uulka laga yahay beesha hadday tahay iyo guud ahaan beelaha muslimiinta soomaaliyeed ba mas-uuliyaddaas iyay intaas kadib waxaa hadlay nabadoonka cusub oo ay dooratay beesha kaas oo lagu magacaabo cali bilow cismaan waxaana uu ballan qaaday in beeshiisa uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka isagoona sidoo kale ka codsaday inay ku garab galaan jegada ay u dhibteen waxaan ballanqaadayaa beesha nabadoonka aa iga dhigatay waxaan ballanqaadayaa inaan ku hogaamiyo ku dhaqanka kitaabka allah iyo sunnadii nabiga haddii allah awdal raalli ka noqdo wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabada kuwan la mid ah ayaa hore waxa ay uga dhaceen qaybo ka mid a walaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ku midoobay beelaha qaar oo kala daadsanaa halka dhegaystayaal warkaasi idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sheegay in uu qorshaynayo in uu farmaajo geeyo magaalada hargeysa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ayuu abey axmed ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya waxa uu ku sheegay in uu doonayo in asiga iyo farmaajo ay u socdaalaan hargeysa hargeysa shalay waxaa ka degay wasiirka maaliyadda ee etoobiya kaas oo gogolxaar u ah socdaalka abey axmed uu ku doonayo in uu ku tago hargeysa islamarkaasina uu farmaajo ku geeyo maamulka somalilan ayaa horey u sheegay inaanay ogolaa karin in madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo uu yimaado hargeysa asigoo madaxweynaha soomaaliya sheeganaya laakiin dadka siyaasadda indheindhe ayaa waxay sheegayaan inay u badan tahay in qorshaha etoobiya uu dhaqan galo warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa